boqoraddii koowaad cutubka toban iyo shanaad markaasaa daa'uud wuxuu magaaladii daa'uud ka dhistay guryo oo sanduuqii ilaahna meel buu u hagaajiyey teendhona buu u dhisay markaasaa daa'uud yidhi waa inaan ninna qaadin sanduuqa ilaah reer laawi mooyaane waayo rabbigu iyagu u doortay inay qaadaan sanduuqa ilaah iyo inay isaga u adeegaan weligood oo daa'uud reer binu israa'iil oo dhan wuxuu ku soo wada ururiyey yerusalem in sanduuqii rabbiga la keeno meeshiisii uu u hagaajiyey oo haddana daa'uud wuxuu soo wada ururiyey reer haaruun iyo reer laawi kuwii reer koohaad waxay ahaayeen uri'eel oo madax ahaa iyo walaalihiis oo ahaa boqol iyo labaatan nin kuwii reer maraariina casaaye ah oo madax ahaa iyo laba boqol iyo labaatan nin oo walaalihiis ahaa kuwii reer gershoomna yo'eel oo madax ahaa iyo boqol iyo soddon nin oo walaalihiis ahaa kuwii reer elisafana sheemacye ah oo madax ahaa iyo laba boqol oo nin oo walaalihiis ahaa kuwii reer xebroonna eli'eel oo madax ahaa iyo siddeetan nin oo walaalihiis ahaa kuwii reer cusi'eelna caminadaab oo madax ahaa iyo boqol iyo laba iyo toban nin oo walaalihiis ahaa markaasaa daa'uud u yeedhay saadoq iyo abyataar oo wadaaddada ahaa iyo kuwii reer laawi ahaa ure'eel iyo caasiyaah iyo yo'eel iyo shemacyaah iyo eli'eel iyo caminadaab oo wuxuu ku yidhi idinku waxaad tihiin madaxdii qolooyinka reer laawi haddaba idinka iyo walaalihiinba isdaahiriya si aad sanduuqii rabbiga ah ilaah reer binu israa'iil ugu soo qaadaan meeshii aan u hagaajiyey maxaa yeelay idinku markii hore ma aydnaan qaadin oo sidaas daraaddeed ayaa rabbiga ilaaheenna ahu degdeg inoogu qabtay waayo sidii qaynuunku ahaa wax kuma aynaan weyddiin haddaba sidaas daraaddeed ayaa wadaaddadii iyo kuwii reer laawi isdaahiriyeen inay soo qaadaan sanduuqii rabbiga ah ilaah reer binu israa'iil markaasaa reer laawi garbaha ku qaadeen sanduuqii ilaah iyagoo ulihiisii ku sida sidii muuse amray oo uu ereygii rabbigu ahaa markaasaa daa'uud madaxdii reer laawi ku yidhi walaalihiin ragka dhex doorta inay ahaadaan niman gabya ah oo sita alaabtii muusikada oo ah shareerada iyo kataarado iyo saxuun laysku garaaco oo aad ha uga dhawaajiyeen oo farxad aawadeed codka kor ha u qaadeen sidaas daraaddeed reer laawi waxay doorteen heemaan oo ahaa ina yo'eel iyo walaalihiis oo ahaa aasaaf ina beregyaah oo walaalahood reer maraariina waxay ka doorteen eetaan ina qusheeyaah oo iyaga waxaa la jiray walaalahood oo ahaa derajadii labaad waxayna ahaayeen sakaryaah iyo been iyo yacasii'eel iyo shamiiramoot iyo yexi'eel iyo cunii iyo eli'aab iyo beenayaah iyo macsayaah iyo matidyaah iyo alifaleehu iyo miqnayaah iyo coobeed edoom iyo yeci'eel oo dhammaantood wada ahaa irijoogayaal sidaas daraaddeed kuwii gabayaagii ahaa oo ahaa heemaan iyo aasaaf iyo eetaan waxay siteen suxuun naxaas ah oo laysku garaaco si ay aad ugaga dhawaajiyaan oo sakaryaah iyo casii'eel iyo shamiiraamoot iyo yexi'eel iyo cunii iyo eli'aab iyo macasiyaah iyo beneeyaahna waxay siteen shareerado si ay ugu dhiftaan wax calaamood lagu luuqeeyo oo metedyaah iyo alifalehu iyo miqnayaah iyo coobeed edoom iyo yaci'eel iyo casiyaahna waxay siteen kataarado ay ku hoggaamiyaan wax shamiineed lagu luuqeeyo oo kenanyaah oo madax u ahaa reer laawina wuxuu u sarreeyey gabaygii oo isagu wuxuu dadkii wax ka baray gabaygii maxaa yeelay aad buu u yaqiin oo beregyaah iyo elqaanahna waxay irdajoogayaal u ahaayeen sanduuqii oo wadaaddadii ahaa shabanyaah iyo yehoshaafaad iyo nataaneel iyo camaasay iyo sakaryaah iyo benaayaah iyo aliceesarna turumbooyin ayay ku hor afuufayeen sanduuqii ilaah oo cabeed addoom iyo yaxeyaahna iridjoogayaal ayay sanduuqii u ahaayeen sidaas daraaddeed daa'uud iyo odayaashii reer binu israa'iil iyo kuwii kunkun u taliyeyba waxay u tageen inay sanduuqii axdiga rabbiga ka soo qaadaan gurigii cobeed addoom iyagoo faraxsan oo markii ilaah caawiyey kuwii reer laawi oo qaaday sanduuqii axdiga rabbiga ayay toddoba dibi iyo toddoba wan ku alla baryeen oo daa'uudna wuxuu xidhnaa dhar aad u wanaagsan isaga iyo kuwii reer laawi oo sanduuqa qaaday oo dhan iyo nimankii gabyaaga ahaa iyo kenanyaah oo ahaa madaxdii gabayga oo la jiray nimankii gabyaaga ahaa oo daa'uudna wuxuu qabay eefood maro wanaagsan ah haddaba reer binu israa'iil oo dhammu saasay u soo qaadeen sanduuqii axdiga rabbiga iyagoo dhawaaqaya oo afuufaya buun iyo turumbooyin oo ka dhawaajinaya suxuun laysku garaaco iyo shareerado iyo kataarado oo markii sanduuqii axdiga rabbigu uu magaaladii daa'uud imaanayey ayay miikaal oo ahayd ina saa'uul daaqadda ka eegtay oo kolkay aragtay boqor daa'uud oo cayaaraya ayay qalbiga ka quursatay